عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الظهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار aadaakani baabu fadli adduhuuri markaa tadahurkii waa weysaysigii la weysaysanayay dahaaradii la dahaaro qaadanaya fadliga ay leedahay ilayla habeenkiiyo wanahaari maalintiiba ruuxa marka dee xadadkaba yimaadaba inuu iska weyso qabo oo uu markaas weysaysto bal fadliga uu leeyuu baabkiisii yahay wa fadli salaati bacda alwuduu'i weysada dabadeed salaad la tukado oo xaddaani dee faradba ahayn sunno markaas rawaatibtii iyo sunnayaashii dee iyagu markaas gaarka ahaa aanay ahaynba sunnahaas ama sunno weyse oo uu tukado ama uu salaad kaba dambaysiiyo uun weysada uu weysaystay fadliga uu leeyahay bileyli wanahari habeenkiiyo maalintiiba bal taasu baabuu yahay kale xadiidku waa xadiid bilaal baa inoo soo socda adigoo xadiidka waxaa warinaya abu hureyre laakiin waa manqabo iyo fadiilo bilaal leeyahay baa kuba sugan xagga tarjamadanna ruwaadda qaarkood qayb ahaanuunbay kuba gaabsadeen oo qeybtan dambe ayuunbay ruwaadda kitaabka wa fadli salaati bacda alwuduu'i bileyli wanahaar taas bay kuba gaabsadeen macnaha guudna waxa weeyaanuun bal kollay dahaarada iyo tadahurka ruuxu laasimo fadliga uu leeyahay haddii dee habeen uu baahda iyo hadduu maalin uba baahdaba xadiid baana kuba yidhi ku yimi walan yuxaafida cala alwuduu'i ilaa mu'min weysada ma ilaaliyo ruux mu'mina uun mooye ruux kale oo ruuxa had iyo goor dahaarada ilaalinaya marka xadad ka yimaadaba weysaysanaya taas waaba dee ruux mu'mina uun rumaysan fadliga tani leedahay iyo umuurahanba oo mu'minunbaaba taas had iyo goor ilaaliya salaad laga dambaysiiyo oo bal haddii dee waqti salaadeed ama raatiba ama farad joogo dee taasaaba kaba dambaynaysa haddaana waqtiga ahayna bal sunno uu tukado barhkood ha ka cabireen waa sunnihii weysada ama dee nafliga mudlaqa uga tukado iyadna fadliga ay leedu intaas buu u baabaysan yahay xadaثna isxaaq bnu nasri qaala xadaثna abu usamata can abi xayaana can abi zurcata can abi hurayrata radia allahu canh sanadkayn isxaaq ibnu nasrin bukhaari sheekhyadiisuu ka mid yahay bal marka la eego kutubtan lixda ah ee ama shantee kale midna riwaayo kuma laha oo waa afraadda bukhaari xagga nasrina waa awowgii oo awowgii baa loo tiiriyo dee ruwaaddana waa iskagaba soo noqnoqotaa horena kuwo kala duwan baan usoo aragnay iyadoo awowgii loo tiiriya ninkan waxaa la yidhaahaa isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasrin baa la yidhaha abihii ibraahim weeye bal bukhaari oo kale sheekhyadiisa shan sheekh oo mid kastaaba isxaaq ibnu ibraahim la yidhaaho ayaa kitaabkiisa kuba suganoo malaa isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawey mooye ani inta kale qaaliban muslim iyo ani laba wadaagsan ninkan bale waxaan leenahay isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasrin baa la yidhaaho kunyadiisana abu ibraahim baa la yidhaaho waa nin adigu dabaqada bukhaari iyo un yar kaba horeysay waa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwoodii dhexe waana afraada bukhaari kale xaafid ibnu xajar saduuq buu kaba cabiraa ibnu xibbaan oo kale iyana waa tawhiiqiyaa amaa inta kale sanadka waa dad aynu soo maro dee intuba waana kunyooyin abu usaamata xamaad ibnu usaamaa laydhaa abu xayaan oo dee horeynuu soo maray abu xayaan yaxya ibnu saciid itaymi oo taas abu zurcata kunyadiisan buu kuba shuhroobay barhkood magaciisa harin bay yidhaaheen bartanunbaabay kuba daayeene waxaa u awoowo sayn horeba u soo maray jariir ibnu cabdilaahi oo waa ina camr ibni jariir ibni cabdilaahi abu hurayrana waaban garanaynaa ee intan dambe kuyooyin baa iswada raacaya dad weliba kuyooyinkoodaa ku shuuroobay taas bay ku wada shuuroobeene wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi libilaalin bilaal buu ku yidhi cinda salaati alfajri waqti salaad subax ayuu yihi waana waqtiyadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqtigaa hadduu isagu manaam arkayna habeenkii saxaabadiisa uga warrami jiray uga qisoon jiray haddii iyaga bal ay wax arkeenna waa waqtigii u cabiri jiray oo ciddii aragtay ay kaba warrami jirtay haddaba salaad subaxu markii dee la tukaday dabadeed ayuu bilaal ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadidnii bal waxaad ii warantaa ood ii sheegtaa biarjaa camalin waxaad iigu warantaa camalka loogu rajo badan yahay waa xagga waxtar iyo manfaco iyo dee inaad kuba badbaadi taas muslim baa halkan waxaa riwaayadiisu ay ahayd biarjaa camalin manfacatan cindaka wey waa camal markaad isleeday kaasaad male aad ku badbaadaysaa wax weyn kuuba taraya ka loogu rajo badan yahay adiga agtaada camalkaasoo camiltahu filislaam iyo islaamnimo dee dhexdeeda aada samaysay bal camalkaad isleeday waa ugu rajo badan yahay dee kolley faraa-idii iyo dadkiibaa wada wadaagsanaya waa camal dee bal maalan ama uu isagu laba yimaado sir ahaanba ula yimaado oo uu isleeya malaadkaasaa wax weyna aada kuba helaysaa ka ii sheeg fa innii anigu samictu waxaan maqlay dafana calayka labadaada kabood sanqadhoodii waa dee socodkii uu soconayayba jaanqaadkiisii waa xarakadan ee laga maqlo iyo sawdkan laga maqlo markaa lugta ama la qaadaya ama la dhigayo oo kale taas laftii taxriikna uu kuba fasiri doonaa bukhaari bayna yadaya fi ljanna hortayda ayaan kaba maqlay jannada dhexdeeda waa fadli weyn uu leeyahay dee wuxuu halkaa ku gaadhayna waa rasuulkii ilaahay rumayntii iyo raacitaankii uu raacay isagana waxaabuu ahaa mu-adinkiisii hor socon jiro tanna waa taasoo wuxuu ku mutayba waa rasuulka ilaahay inuu rumeeyuu raacaye taasaan arkaye aan maqlaye bal ii waran oo ii sheeg camalka adigu aada is leedahay halkaasaad ku gaadhay qaala wuxuu yidhi markaa bilaal ma camiltu maan samayn camalan camal arjaa cindii macnaa agtayda kaga rajo badan oo agtayda looga rajo badan yahay annii min annii anigu lam atadahar inaanan weysaysan oona dahaaro qaadan duhuuran fii saacatin saacad aniga xarako kaliya ii xarakeeye laakiin sharaxa ama shaarixa wuxuu ku dabdinayaa inay tanwiinsan tahay markaa laylin oonay waxba mudaaf ahayn leyl loo idaafeeyo laydinna markaa aan ka bedelayno saacaddii sidaa uu ku dabdiyay weeye waana raacayaa oo fii saacatin saacad anugu maan dahaaro qaadan laylin habeen aw nahaarin maalin adugu waa saacad habeena ama maalina marna dee maan weysaysan ilaa oo aan weysaysto sallaytu waan tukanayay bidaalika aduhuuri tadahurka iyo weysaysiga maa kutiba lii wixii lay qadaray aan usaliya inaan ku tukado ayaan kuba tukanayay oo bal waxa weeye dee salaadu si guudba waa acmaaltii uguba fadliga badnayd waxa weeye bal acmaashii faradkahaydna dadku way wada wadaagsadaan taas kollay kumuu darin oo taa kumay waa acmaasha bal marka la eego tadawuca ee ruuxu tadawuc ahaan ulaba imanayo tii buu rasuulkii ilaahayna weydiinaya isaguna kuba jawaabay wuxuu markaa yidhi anigu haddii aan waxa weeyaan weysaysto ama habeen ha noqoto ama maalin ah weysadaas aan weysaystay waxaan ku tukadaa salaad baan ku tukadaa wixii ilaahay subxaana watacaala ii qadaray dee markaa salaadiina hiya acamu min alfariida waannaafila isagoo sanoo kale salaad cishaaye ay u joogto oo uu weysaystay oo salaaddii cishaaye gelayo ama salaad kale raatibadee tukanayo bal matalan dee waay meeshii imanaysaa haddii aanay dee waqti salaadeedba ahayna kollay salaad buu tukanaya naafila ah markaas oo waxa weeyaan lafdigani salaadii way ka acamsan tahay oo ay ka waasacsan tahay ama farad in laga dhigo ama naafilo in lagaba dhigo taasba weeye oo haddii bal maalan wixii kolba lay qadaro ayuunbaaban kuba tukadaa weeye in saacaddii ama waxa weyan habeen ha noqoto ama maalin haba noqoto markaasaa qaala abu cabdillah halkan rasuulkii ilaahay dee waa intaasuu bilaal horta kuba jawaabay waxaana inooguba sagon horta bal fadliga ay leedahay iyadoo dee ruuxu inuu markaa uu weysaysto salaad uu tukado oo haddii salaad markaa uu tukanayo ama naafilo oo dee waqtigan la tukan jiray ama faradi aanay jirinna sunno weysaba uu la niyooday ama naafilo mutlaqaba uu tukado kol haddii uu weysaystay bal taasi iyada xadiidka way nooguba sugan tahay oo markaa fadliga taasi ay leedahayoo waa kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh dee markii uu taa weydiiyey in arrinkaas imika halkan dee wax kale iyo muusii weydiin waxaana tirmidi iyo ibnu khuseyme iyo kuba sugan xadiidku yaanu xadiid abu hureyre ahaane xadiid bureyda haba ahaadee inuu rasuulku yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh bi haadaa oo macnuu ah waxaad halkaa ku gaadhay fadliga aad ku mudatay ma arrinkaasi waxa weeye arrinkaa aad sheegtay oo ah dee inaad weysaysanayso oo markaad weysadu kaa jabtaba intaad weysaysato haddana aad salaad kuba tukanayso bal xadiidkii rasuulka ilaahi taas baana fadliga iyo guud ahaan fadliga tani leeday ay nooguma sugnaanayaanoo xadiidka dee manqaba iyo fadiilana bilaal way ugu sugan tahay oo bilaal bay ugu sugantahay fadligaasaa uguba suganoo dee waata uu kuba soo celin doono marka fadaail iyo halkaa la gaadho xadiidkana markaas ama uu sheegi doono manqabatan oo kale ah xadiid kaleha kuba dhex jirto waxaa kaloo iyadana inooguba sugan mudaawaamatu dahaara dahaaradii oo la daa'imo iyo bal salaad la tukado markaa uu ruuxu weysaysto bal markaa taa fadligeed marka aimada qaarkoodna halkan waxay u daliishadeen bal lafdigan ah fii saacatin leylin aw nahaarin oonu waqtina dee lafdiguna uu keenayo idlaaqiisani ama cumuumkiisani uu keenayaba waqtiyadii salaada laysu diiday bacda alcasri iyo bacda subx iyo kuwaasna ay soo gelayaan bal markaa in salaadaa imika kor haddii dee ay weysatahay sabab bay leedahay imika dhacday ayay leedahay in waqtigii xataa karaahadiiba la tukanayo walaa arrintu ay tahay dee laba cumuum baa meeshii jiro kani hadduu cumuumkaa leeyahay ka kalena uu cumuum lahaa see loo kala raajax yeelaya ay taa imanayso dee jaaninkaasna halkan yaanay noqoninbe bal salaadaha wixii sabab leh lagaba soo reebayo in labada cumuum si loo kala raajax yeelaya ay noo horeysay bal kolley waxaa fadliga uu inoogu baabaystee mudaawamada iyo dahaaradiiyo intii baabka ama xadiidka way inooguba sugan yihiin aw maa yukrahu min atashdiidi fi lcibaadati adakani baa-u bayaani maa kii baabkii uu caddayntii weeye yukrahu la nacay oo ah min atashdiidi adkayn laysku adkeeyo ruuxu fi lcibaadati cibaadadii cibaadadii dee waa isagoo badiya isku adkeeya oo xaddee hadhow markaa dee kuba cuslaanayso isagii ku adkaanayso oonu weligii ilaalin karahayn bal matalan taas uu laba yimaado shakhsigu cibaadadii kalaba yimaado bal taa karaahadeedii ayuu baabkeedii yahay oo dee karaahadeedii waxa ay keenaysana cibaado tallo ilaahay uguba jeceliya camalkii uguba jeceliya waa kaa uu shakhsigu kuba daa'imayo haba yaraadee arrinkanna adkayntanna kolley waxaa ka dhalanaysa marka dambe aynu faraha kaba qaado oo mudaawamadii markaa fadligaas lahayd meeshii ay kaba baxdo cibaadadii ay kaba godo ajrigeedu kaba joogsado haddaba taa karahadeedii buu baab yahay inuu bal ruux baabkeedii yahay inuu ruuxu isku adkeeyo cibaadadii waayo waxaa looga baqanayaa marka dambe in malal ku yimaado hadhow keena cibaadadiiba inuu ka tago xadaanaa abu macmarin qaala xadaanaa cabdulwaariثi qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu shaybi can anas bni maliki radia allahu canhu qaala anahu qaal sanadka dhammaan waan soo wada aragnay raggan abu macmarin ilmuqcad cabdulahi bni camrin laydhaana horeynuu soo ogaanay wuxuu yihi anas bni malik dakhala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu soo galay masjidkii buu soo galay oo muslim baaba riwaayadiisu almasjida baa la socotay halkan fayda wuxuun baabu arkay oo rasuulka ilaahay markii uu soo galay baa dee ku soo kadiyay aragtidii xablun xadhig mamduudun fidsan bayna saariyatayni laba tiir dhexdood oo laba tiir oo tiirarkii masaajidka kaba mid ah muslimna halkan way nakiraysnaydbe oo bayna saariyatayn macnaa ayuu xadhig ku xidhan laba tiir oo saas dee lagu kala xidhay oo saa dhexdoodii u fidsan ayuu amasa ayuu markaa rasuulka ilaahay arkay fa qaala wuxuu yihi maa hada alxablu xadhiggani muxuu yahay qaalo waxay yidhaaheen dadkii haadaakani xablun xadhig weeyo lizaynaba zaynab u sugnaaday oo waa xadhig zaynab baa ku xidhatay weeye zaynab baa leh kolley in badan oo shuraaxda ka midina waxay ku fasiraan zaynabtani dee xadiidkayna waxa kuba yimi zaynab iyadoonu mansuub aha ama nisbadeedii iyo nas aan la raacin ee waxa weeye inay zaynab bintu jaxshin tahay xaafid ibnu xajarre wuxuu leeyahay duruqda iyadoo sariix ah dariiq duruqda ka mida kumaan arag ee laakiin dee qaraa-in kale ayuu halkan iyo riwaayaad kale oo qaraa-in noqonaysa in zaynab bintu jaxshin ay tahay ayuu halkan shaarixu ama imaamku uu kuga soo aroorinayaa riwaayo dhacday ibnu khusayme oo ah maymuuna bintulxaaris in la yidhina taa wuxuu ku fasirayaa ama ku xambaarayaa inay shaada tahay bal waa zaynab bintu jaxshin markaase waa xadhig zaynab leedahay maxay u xidhatay weeye haddaba waa kuwan sheegayo fa idaa fatarat macnaa way tukanaysaa hadda masjid baa way kuma tukanaysaa waana shay naafilo ah waa sunne masjidkiina way ku tukanaysaa waana ruux dumaraba fa idaa fatarat markay caajisto wahasato dee in badan bay taagnaatay way taagan tahay oo markay dheerayso ee yar daal ay dareento ayay tacallaqad bihi salaaddii ma daynaysee isagay qabsanaysaa taageersanaysaa si aanay bal markaas ayay u yar cuskanaysaa xejisanaysaa fa idaa fatarat tacallaqat marka ay yar wahsato ee salaqiyaamkii iyo taagnidii ay ka wahsato macnaa waa fatarad halkan macnaa kasalad ama kasilad ayay qabsanaysaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa laadoo imaka dee waa nahyi baaban dee dabadii qadaranaynaa oo macnuhu muxuu noqonayaa markaas laa ay laa tafcaluhu weye saa ha samaynin oo saa ay yeelaysa ama dee saa ha samaynina dee iyada un mahay dadkii oo dhan baan u jeedinayaa waxaanu yidhi markaa xulluhu fura xadhigan meesha ka fura iyusallii ha tukada axadukum axadkiin ruuxa idinka idinka midi nashaadahu waa muddata nashaadi inta uu nashaadaysan yeenu caajisnayneen wahsihayneen daalhayn intaa ha tukada salaaduu tukanayo fa idaa fatara marka uu wahsado ama caajiso dee bal maalan taas oo kale ama taagnidii badnayd ha kuba daalo lula ha ku timaado a si un futur uguma yimaado falyaqcud ha fadhiisto oo ha fadhiistado macnuu maaha salaadii dee taagnidii buu ka caajisaye fadhiga ha ku sii wato isagoo futuurkani jiro taas maba aha isadee axaadiistii kale kuba timaynu barhkood soo maray ruux hadduu salaadiisa dhexdeeda ku seexdo ama luloodo meye ha iska seexdo ilaa inta uu ka ogaanayo inuu wax aqriyo oo kale iyo taasunbay noqonaysaao salaadii uu ku jiray uu iska dhammaysan intaas horeha isagaba dhammaystee laakiin ha ka joogsada salaadii oo faraha ka qaada weeyaan oo ilaa inta kasalkan iyo futuurkani kaba tegayo ha iska daayo sa halkaa horeba aynuguba soo maray ruux hadduu luloodo isagoo ama salaad tukanaya waxa la mida iyadna xadiid kalea kuba yimi isagoo qur-aan aqriyaya maxaa la faray inuu iska daayo halkaa ku daysto iska seexdo waxa weeyaan ama uu dee qur-aanka aqrintiisi iyaba daayo iskaba seexday ilaa inta hurdadan iyo waxaan ama cajzigani kaba tegayo oo xadiid kalena waxaaba tacliilkiisu aha waxaaba dhici karta axadkiin hadduu saa kuba tukado inuu doono inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto uu markaa isba habaarayna wuxuu ku hadlayo ma oga wax kalaba iskaga hadlo oo dee ama habaar ama taasa laftii sabbi baana xadiidka lagaba cabire bal taas haddaba macnuhu waxa weeye ruuxii kol hadduu wahsaduu caajisiyo taas ha iska daayo oo salaadii inta uu nashaadaysay uun ha tukada taas buu ihi fa idaa fatara falyaqcud markaa waxaana weeye dee tashdiid haddii uu san ku sii wado kolleyna waxaa marka dambe taa arrin aanu de waa nooc adkayn uu isku adkaynayo cibaadadiio waa taa looba diidayo baabka uu inoo dhigtay inay karaaho ay tahayba waana dee bal nahyigan baa kuba yimi qaala wuxuu yidhi bukhaari waa bukhaari baa odhanaya bukhaari baa markaa faacilku ay tay waa abu cabdillah wa musanifkii wa qaala cabdullaahi bnu maslamata can maalikin ruwaadda bukhaari barhkood san baa dhacday cabdullahi bnu maslamada waa qacnabiyo waa sheekhiisii boqol xadiid in ka badanba kitaabka uu kagaba wariyey oo waa sheekhiisii ama sheekhadiisii waaweynaa buu kaba mid yahay bal matalan waxbana markaa tani xataa qaaladaa keliya hadduu kaba soo naqliya halkan yaanu taxdiidya la imanbeeh bal kuma xambaarayna mucallaq inay tahayoo waayo ruwaadda bukhaari naftu barhkood ayaa halkan maxaa ahayd xamawiye mustamli iyo inay lafdigu ahaa xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata inuu yihi qaalada bedelkeeda bukhaari waa sanad markaa mawsuula uun markaan eegno dee si ay qolooyinkaa kale ruwaaddu kuba wariyeen haddaba cabdullaahi bnu maslamata can maalikin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat caaisha waxay tihi kaanat cindii agtayda waxayd imra'atun haweeney min bani asad reer bani asad kaba mid ah ayaa agtayda kuba sugnayd macnaa way la joogto guriga ugu timi way soo siyaaratay kitaabuliimaanna waynu kuba soo maray oo baabkii u dhigtay dee axabuddiin maa daawama caleyhi saaxibu taas uba dhigtay waa kitaabuliimaan xadiidkaynu kuba soo maray koleyna halkaa magacan sooba sheegnay xawlaa in la odhanayay bintu tuwayt bay waa haweenay reer bani asada ee waxa weye kaanat cindi imraatu min bani asad fadakhala alay calaya rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay faqaala wuxuu uhi man haadihi waa tuma haweeneedan kula joogta qultu waxaan idhi fulaanatu heblo weeye dee magaceedii bay kolley u sheegtay waana ismiguna munsarif ma ahoo fulaanatun lama odhanayo eesan buu kuba yimaadaa isagoo malayansarifa adigu waa hablay tidhi magaceedii bay sheegtay markaase maxay tidhi laa tanaamu ma seexato oo alleyla habeenkii ma seexato habeenkii ma seexato maxaa dee ani u seexanaynba kolley waa arrinkanoo tadkuru markaa cayisha waxay sheegaysaa hadalkiina markaa faacil imkina ama wuxuu noqonayaana qaa'ilku ama curwuu noqon ama ciddii ka dambaysa hadalkana laa tanaamu leyla bay tafsiir u tahaye macnaa caaisha waxay sheegaysaa min salaatihaa salaadeedii macnaa ujeeddadu waxaanay la seexanayn baatanoo habeen oo dhan bay soo jeedaa habeen oo dhan bay salaad tukanaysaa waa haweenay salaada aad iyo aad u badsata oon habeenkiiba seexan taas baa ayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba tidhi markaa tadkuru min salaatihaa kolley xaafid maxajarnaa ma sharaxa wuxuu kuma dabdinayaa riwaada bukhaari waa mustamli saa imakaan aqriya inay riwaayadiistataoo tadkuru min salaatiha ficil musamo u binaysan taasba in xamawi oo kale ayuu wuxuu kaba soo naqlinayaa in ay tahay yudkaru min salaatiha laakiin ama haddaan taasba idhaaho bitadkiiri buu idhi siuu imanka halkan kuga dabdinayo bal haddii aan iyo kaba dhigiyo haddaan ta kaba dhigaba laakiin hadalkii dabdigiisu wuxuu keenaya in kaafka la shadayo yudakaru min salaatiha kolleyna waa shay aada moodo inuu aada u yar qariib yahay halkan dabdigaasi markaa kitaabuliimaan uu sheekh kuba dabdinayay ficilku inuu majhuul u binaysay ayuunbuu sheegay oo dee kan kalena macnihii waa isla midoo midna oo musama midna majhuulunbuu uba binaysaye laakiin tadkiir baabkii maahe waa dikri baabkii on kanunbay iskuba mid yihiina halkan kolle waxay la tahay malaha sabqu qalam iyo oo tadkuru min salaati haddii la idhaaho ama yudkaru min salaatiha waxaa la sheegaa weeyaanoo caaishaabay hadalkeed noqonoo dadku dee reer madiinaba ay sheegaan waa salaadeeda badan iyobaa la sheegaayo iyadna laa tanaamu leyla bay tafsiir uba tahay laakiin kolley tadkiir maaha dee inay dikri noqoto un mooyeen fa qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi maha oo waxaa leeyahay dabdigan halkan dee halkaa horena sidan kumuu soo dabdiyan sidii kolley dee mafhuumkahaydunbu ku dabdiya ama daahirka ahayd faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi mah waa kelima zajri ismu ficil waa bimacnaa waa joojin uu ka joojinayuu leeyay ka joogsa hadalkaas iyo ma seexanaysa iyo taa daayaba calaykum korkiina waxa ah maa tudiiquuna waxaa karaysaane min alacmaali acmaala acmaashina markaa salaadii un maahay maka hadalku kuba socday ee waa guud ahaanba camalka wixii waa salaadii iyo keyrkeedba wixii aad karaysaan macnaa waxaa karaysaan inaad daa'imtaan aan idinku cuslayneen hadhow waqti dambe iyo mar dambena aan mashaqo iyo dhibaana idinkaba imaynayna weligiin aawadi kartaan kaasun la yimaada calaykum maa tudiiquuna oo haddii dee calaykum ta ismu ficilka aan kaba dhigno de waa calaykum waxaa laasimtaan maa tudiiquuna waxaa karaysaan ee min alacmaali acmaala waxaa karaysaan kaas waxa weeyaan laazima oo kaasun laba yimaada baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkuna waxa weeye un dee haddii aad wax kugu culusoo taasoo naftaadii aad kuba adkayso marka dambe wuxuunbaa caaqibadu ay noqon doontaa faraa-in dee futuur iyo malal iyo inuu ka caajiso ruuxu marka dambeba kaba tago oo ajrigiiyo hawaabkii u socdayna uu kaba go-o oo marka halkaa uu kaba go-o taas bay noqon ee waxaad karaysaan inaad daa'imtaan taas dee camalka yar ee kooban ee la daa'imayo kaas baana ilaahay subxaana watacaala jecelyahay saan horeba usoo marnay fain allaha ilaahay laa yamallu xataa tamallu macnaa ilaahay ajrigii iyo hawaabkii u idin siinaya ma goynayo xataa tamallu ilaa caajistaan oo idinku ka daashaan cibaadadii oo kaba tagtaan kolley cibaarada horean usoo marnay iyo tawjiihaadkoodii asalka hore malalna waa shaygii oo la cuslaysto laga daalo oo la wadi kari waayo laga caajiso dee markaa taasoo kale marka iyadoo dee marka la eego taasi allah subxaana watacaala ilaahay dee waa ka samooyinkii dhulkuu abuuru yihi wamaa masanaa min luquub walam yacya bikhalqihin oo ilaahay luquub iyo malal iyo wax aslan kuba imanaya maba jirto ee barhkood waxay ka dhigaan baab mushaakalo sidii wajazaau sayiatin sayiatun milaala kale labadan kelima la isqaabilanaya midi waa sayi laakiin sayiadan lagu abaalmarinayo tan abaalmarkeedu sayica maaha oo waayo waa dee se laakiin wada socodkan iyo muqaabaladan ama mushaakala loolaba yimo taas barhkood xataadan bay ka dhigaan macnaa ida inay tahay leeyihin macnahaasna luqada way ku timaadaayo fa ina allaha laa yamalu ilaahay aslan ma daaliyo kama ma caajisayo xataa tamallu idaa malaltum xataa idinku haddaad daashaan dee ilaahay taas maaha ee laakiin macnuhu waxa weeye bal riwaayo ibnu jariir adabari tafsiirkiisa suuratulmusamil kuba wariyey ayaa waxaa laftigeedu ahaa ina allaha laa yamalu min althawaabi xataa tamaluu min alcamal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajrigan iyo thawaabkan uu idin siinayo idinkama goynayo waa idiin soconayaan oo taa kama daalayo ilaa idinku camalkii ka daashaan oo dee haddaa camalkii goysaan oo faraha ka qaadaan ajrigina waa idinka go-aya ajrigi idinma soconayo waa go-aya waana waxaan dee laynoogu diidayo cibaadada in laysku adkeeyo oo ruuxu wuxuu kari karo uun si ajriga ugu socdo haba yaraadee intaasuun caado kaba dhigto ama uu laasimo taasba weeyo bal lafdigaasin ibnu jariir ayaaba kuba fasiranaynaaye macnaa dee ajrigan iyo thawaabkan aa ka helaysaan camalkii waa idiin soconaya ilaahay idinkama goynayo ilaa idinku ka caajistaan oo de maalan camalkii oo ka daashaan oo de haddaad idinku camalkii faraha ka qaadaana markii hore la imanayseen ajriga waa idinka go-aya tashdiidkiina taasaa ka dhalanaysa markaa waxaad daa'imi kartaanun camalkii haba noqdeen waxaa kalaba imanaysaan acmaashi waxaa kari kartaan waqti kastaba kolley baab kale oo baab ma yukrahu min atashdiidi fi lcibaada ayuu taasoo ahayd macnu cibaadadii inaan laysku badin laysku adkayn ee wuxuu ruuxu ka kari kara un kalaba yimaado baab kale ayuu raaciyo keenaya camalkii khayrkaa ee ruuxu la yimi ee uu inuu caadaystay inuu daa'imoonu kaba tegino macnuhu waxa weeya dariiqan baabkan kale inooguma xasilaya waa laba baabo aada isugu munaasiba in mudaawamadii teebay ugu xasilaysaa ruuxa camalkiiseebuu ku wadi karaa waa cadamu tashdiid isagoo kalaba yimaada inuu kari karo taas baa keenaysa inuu camalkiisii kale dee si daa'ima uu laba yimaado baabkan buu markaas waa laba baab dee uu isku keen fasiraye ayuu raaciyo wuxuu uhi baabu maa yukrahu min tarki qiyaami leyli liman kaana yaquumuhum hada kani baabu bayaani maa kii baabkia weeye caddaynteed yukrahu wixii la karhay ee la nacay oo maxay ah min tarki qiyaami leyli waa mintu waa bayaamiyey in habeenka qiyaamkiisa laga tago liman kaana yaquumu ninkii markii hore dee qiyaamkaa caadaystay la iman jiray fadliga badan uu leeyahayna waa taa dee qayb aynu soo marnaybe in waxa weeyaan taas inuu ka tago qiyaamkii oo marka dambe faraha ka qaado bal karaahadeed dee sida u markaa uu taa u wadan karaana oo ruuxu muwaadabadaa looga heli karaana waa isagoo marka horeba tashdiidkaas kaba taga weeyaanoo wuxuu ka kari karaya uu ka dhigta intii uu bal maalan camalkee uu laba imanayay bal taas buu baabkeediya xadaana cabaas bnu lxuseyni qaala xadaana mubashiru can ilawsaaciyi waxadaanii moxamed bnu muqatilin abulxasani qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbarana alawsaaciyu قال xdثna يحyى بن أbي kaثيiri qال xdثnii أbو سلمة بن cبدالرحمن qال xdثnii cبداللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qala lii رasuul الlahi slى الله عليه وsلم bal sanad koley mutaabacooyin ou raacin doonaa dee dad ay ku yar sugan yihiin oo iyadoo kuwa kale aan iska dayn doono meelaha kale kuwan baan in yar ku yar joogjoogsanaya cabaas ibn lxusein waa nin iqo ah oo isaguna bukhaari afraadiisa sheekhan bukhaari waa afraadda bukhaariya laakiin waa nin iqo ah oo badigu reer baqhdaad ahaa kolkolna alqandariyi nisbadiisa ay kaba dhigaan sida sharaxaba imaka uu kuba dhiganayo dee waa qandaradna waa kaabadii waxaa la arkaa inay baqhdaad un ahaydba meelaha jasuurteedii mid kaba mida nisbadu waxaan u sheegayaa uu sheekhu halkan noo faa'iideynaya halkan iyo meel kaloo jihaad inoogu dambaysa labadaa meeloodun inuu kitaabka kagaba sugan yahay waa halkanay inoogaba sugan tahay sharaxay kuba sugan tahay mubashir kale dabdigiisna waa taas nin yeele ina ismaaciil baa laydhaa kunyadiisna abu ismaaciil baa laydhaa waa nin kutubta lixda aba kuba sugan oo ay ma kala duwane ay tawhiiqiyaan oo waahiqa ay yidhaahaan walow xaafida saduuq kaba cabiro laakiin waa lala wadaagsaday oo shanta kalena ee kitaabna waa kuba sugan yahay waana dadkii atbaacu taabiciinta uguba dambeeyey marka waxadaniidan waxaa leh bukhaari baa leh manaa sanadka uu isagoon matigii dhammayn waa halkii xadu geli jirtay ee halkan oo kale ayuu sanadkii markuu dhexda joogo halkii ay isugu imanayeen labada sanadna gaadhay ayuu dariiq labaad u laabmay oo bukhaari markii hore cabaas ibnulxusein buu kaba wariyey isaguna mubashir buu kasii ayuu ka warinayay mubashir baa awsaaci ka warinaya maxaa sanadka labaad yahay moxamed ibnu muqaatil oo sheekhii bukhaariya cabdullaahiguna waa imaamkii cabdullahi ibnu mubaarak markaa labadii maxay isugu keen yimaadeen ahbarana alawsaaciyu kaasna can ilawsaaciya laakiin sanadka dambe weliba wuxuu inoogu wada xidhiidsan yahay ama samaac ama adigu samaac buu inoogu wada xidhiidsan yahay oo ahbaranaa iyo ahbaranaa kuwa kalena xadaanaa iyo xadaanii iyo xadaanii oo intuba sanadkaas dambe waa ama wuxuu inoo wada xidhiidsan yaho samaac iyobunbuu dee ikhbaar iyo taxdiid buu inooguba xidhiidsan yahin suurooyinkoodii kala dunaa marka maxay tahay halkay isugu yimaadeen waa kee waa awsaaci awsaaci markaa muxuu yidhi xadaanaa yaxya bnu abi kaiirin qaala xadaanii abu salamata bnu cabdiraxmaan qaala xadaanii cabdullaahi bnu camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi qaala lii rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa igu yidhi yaa cabdallaahi cabdullaahi ow laa takun ha noqon midla fulaanin hebel oo kale kaana wuxuu ahaa yaquumu mid istaaga oo kaca mina leyli habeenkii buu salaad tukanayey fataraka waa ka tegay qiyaama layli habeenka qiyaamkiisii buu ka tegay aduna saasoo kale ha noqonoo cibaadadaa aad bilowday ee weliba uu rasuulka ilaahay u tilmaamay si uu ku daa'imi kari lahaa ee waxa weeyaan ayuu yidhi taawad oo ha kala goyn oo ha ka tegin marka dambe ee waxaa imika aad caadaysateen laba timi laasim ninkaasoo kale ha noqonin kolle xadiidkiisani xadiidkii dheeraa ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muraajacadii dee xagga soomka iyo xagga qur-aan aqrintaba lahaydee iyo salaada habeennimo lahayd bee cabdullaahi bnu camrin ee rasuulka ilaahay dhex martay maruu maalin oo dhanna soomayay habeen oo dhanna salaad u taagnaa qur-aankana habeen kasta intii soo degtay uu dhammaynayay taas buu qeyb ka mida yahay kolley in hore waynu soo marray intaanaan habeenadan kuba jirnayoo waa halkii salaadii nebi daa-uud iyo soomkii nebi daa-uud isna xadiidkunbuu kaba mid ahaa qayb kalena way inoo dambaysaa bal adigu waa xadiidkaa in kaba mid ah rasuulka ilaahay markaa isaga muxuu ku yidhi hebel oo kale ha noqon rasuulka ilaahay sheegayo aslan magaciisa laynooma soo naqlin oo duruqda xadiidka marna kumuu iman ninkaas tacyiinkiisu kumuu iman waxaana suurtagalaba ay tahay in dee satri daraaddeed loogaba tegay oon laynoogaba soo naqlin ee bal isaga oo kale ha noqonin arrinkuna markaasoo muxuu ahaa ninkaasi qiyaamuleyl buu markii hore la iman jiray uu iska daayay adiguna saase laasim weeye oo ruuxu hadduu wixii camalkii khayrkaa uu laba imanayay inuu kolba ka tago kolla la yimaado taas maahee waa inuu si ajrigani uguba socdo aanuu noqon ina laa yamallu xataa tamalluda aynu soo marreen soo fasirnay in ajrigina uguba socdo inuu wixii khayrkii uu laba yimi daayimo taasna waxay ugu suurtogelaysaa waa isagoo tashdiidka kaba tago marka horeba hadday soom tahay iyo hadday qur-aan la aqriya tahay salaada la tukanayo hadday tiyo khayr kaleba hadday tahay wuxuu laaim ilaalin karo oon isaga culays iyo dee hiqal weynoo hadhow marka dambe uu kaba taga aan dee waxa weeyaan saban aan ahayn inuu taa kalaba yimaado sida labada baab inooguba sugan bal xadiidkuna markaas waa qiyaamu leylna dee kolley waajib maasayn soo maray laakiin camalkii khayrkeed adigu la imanaysay eed ka caado dhigatay ilaali weeyaan oo laba kaale xadiidka macnihiisu waa inoo cad yahay mutaabacooyin buu keenaya وqاl هiشhاm xadaثna بن أbi العشhريiنa qاla xadaثna الأwزاaعiي qاla xadaثna yaحyى عan cmر بن الxakم بن ثوbاn qاla xadaثnii أbu سلمة بhda مثله وtaaبcahu cمر بن أbi سلمةa عan الأwزاaعiي xadiidka sanadkiisa matigiisa waan aragno waxba mati nooguma dambeeyo ee laakiin waa sanadkiisa wax ku sugan buu sheekhu la yimi mutaabacaadkan ulaba yimi isagoo taa ku cadaynaya ee wuxuu raajix yeerayana waa tu horreysiiyey oo wuxuu leeyahay xadiidkan hishaam ibnu camaar hishaam ibnu camaarna kolley waa nin in dee marka la eego reer dimashiq ahaa muqri ahaa saduuqane walow markii dambu weynaaday kolley axaadiidiisii dee danimadii aada u weynaadayba danimadii iyo taa waxyaalo badanuu kalaba iloobay xadiidkiisa hore uu yahay ka dee sixada badan ama ka xoogga leh oo bukhaariya asxaabu sunna muslim kuma sugnay laakiintooda kale waa kuma sugan yahay ninkaas baa wuxuu leeyahay xadiidkay siduu ku wariyeeg xadaana bnu abi lcishriin ibnu abilcishriinkana waa kolley waa kaatibkii awsaaci cabdulxamiid ibnu xabiib baa laydhaa waa awsaaci ninkii wuxuu qori jiray bal awsaaci mooye cid kaleu wax ka wariyey maba jirto bukhaarina waa tacliiqaaduun maaha ruwaadiisii asalka ahayd waa umuurtan mucalaqa ayaa wuxuu kaba wariyaa tirmidi iyo ibnu maaja baa soo raacay aimo laakiin kala duwani way tawsiiqiyaan ninkaasaa muxuu yidhi qaala xadaana alawsaaciy waa imaamkii qaala xadaanaa yaxya halkii horena way nooguba sugnaa waa yaxya bn abi kaiir laakiin maxaa soo kordhay can cumara bni alxakam ibni thawban qaala xadaanii abu salamata markii hore maxaan soo haynay yaxya bn abi kaiir isagoo weliba xadaanii yidhi abu salamata ayuu kaba warinaya cidi umay dhexayn riwaayadan dambe abu salamo iyo yaxya ibnu abi kaiir waa loo dhexeeyaayo nin cumar ibnulxakam ibnu thawban la yidhaaho ayaa u dhexeeya waa rijaasha muslim bukhaarina waa tacliiqaadkan halkan xaafid taqriib oo kale waa saduuq buu kaba cabiraa laakiin kitaabkan aan hayno kolley mujaladka saddex tobnaad buu noqonaya meel kaba mida uu tawsiiqiyaaye bal markaa ninkaas ayuu waxa weeye ayuu imaka u dhexaysiiyey oo waxaa u dhexaysiiyey ibnu abilcishriin baa u dhexaysiiyey riwaayadiisana awsaaci yaxye iyo bal taas weeye marka wuxuu raaciyeyna wataabacahu camru bnu abi salamata waa nin kale oo isagu kolley reer dimashiq ahaa oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii waaweynaa kutubta lixdaaba ku wada sugan laakiin la daciifiyaba marka la eega aimada qaarkood xaafid saduqa kaba cabiray ninkaas weeyo markaa wuxuu uga jeedaa markay noqoto camr ibnu abi salama iyo in hishaam riwaayadan ibnu abilcishriin ay kaba warinay waxaweyn qolooyinkan hishaam riwaayada ibnu abilcishriin ka wariyey iyo camr ibnu abi salama riwaaye oo awsaaci ka wariyey labadaba waxaa ku sugnayd camr ibnulxakam cumar ibnulxakam ibnu thawban inuu u dhexeeyo taha laakiin sanadka bukhaari maxaan ku haynaa inuu xadaanii yidhi marka bukhaari tuwado markaa waxay noqonaysaa kole haddii xadaanii halkaa inoo taalo ziyaadna halkan ay kuba sugan tahay inuu noocii xagga kutubta musalax ay odhanayeen almasiid fii mutasil asaniid inuu noocani kaba mid yahay macnaa ruuxani ziyaado yahay ruux halkan dhacay dambe waham noqonayo ziyaado yahay oo almasiid fii mutasil asaniid haddii kan la sugo waxaabay noqon lahayd in ciladaa ta hore la cileeyo xataa xadaaniidiiyo la yidhaaho maxay uba timi oo uu noqdo nooc kaloo yidhaahaan almursal lkhafi almursal lkhafiya almasiid fii mutasil asaniidda waa laba noocoo isqaabila kolba ka la raajaxayo kala sanadka lagu cileeya oo waa san oo kale marka riwaaya ay ziyaado leedahay riwaayo kale ama sanad kalena ziyaadada aanay lahayn haddii ta ziyaadada le la qaato la raajax yeelo waxay ka dhigantahay taa hore inqidaac baa ku sugan waa mursalulkhafi bay yidhaahaan haddii ta aan ziyaadada ahayn la qaatan oo la raajax yeelana tan kalea la odhanaya waa sanad xidhiidhsanaa ruux lagu daray almasiid fii mutasil asaniid oo bal markaa taa bukhaari markaa muxuu ka dhigaya tan iyo almasiid inay tay taasna kol haddii xadaaniyo weliba ay noogu xidhiidho raggii siqaada xufaadda ay taas idhaaheen weliba inay taas tahay xadiidka intaa weeye intuu soo celiyey laakiin bukhaari ta aan leenahay xadiidka riwaayadan cumar muslim baa isagu sanadkeeda xidhiidhiya isagoo sheekhiisii axmed ibnu yuunus kaba warinaya waanu xidhiidhiyo uu soo saaray bukhaari markaa saniiciisa marka la eego waa isagoo raajax yeelaya riwaayada yaxya can abi salamen waa sida aanay jirin muslim laakiin suu dhigtay uu dhigtay waa ka duwan yaho waaba isagoo wuxuu ku gaabsaday riwaayadan ta hore mabuu dhigan ee tan ziyaadada leh ayuu kuba gaabsaday aymo kala duwanoo saa abu xaatim iyo daaraqun iyo qorooyina saa bukhaari yeelay bay raajax yeelaan ee laakiin labadaba mutaabacaad baa jira xaggana waa la wariyey tanna waa lagu wariyo taasi ay noqonaysa uun yaxya inuu kolna waasida kaga wariyey kolna waasida la-aan kagaba wariyo labada riwaayaba aan tasxiixino ama aan labada riwaayaba aan tasxiixino taasun bay noqonaysaa ama xadiidka intiisa kale waa ta aan soo macnayna baabun xadaana caliyu baab keliya marka uu yidhaahe aanu fasal wax raacin tarjamana waa fasalkii hore ka midoo dee aad bay isugu xidhiidh bay leeyihinoo waa ruuxu inuu dee bal camal uu daa'imi karayana laakiin aanu wixii uu dee raatibka kaba dhigtay aanu dayn ayuunbaabay taasoo calaaqu la leeyahay waana xadiidkii cabdillahi bnu camrin qayb ayuunbuu kaba midaya imakaba aynu in kaba soo aragnay wuxuu yihi musanifku xadaana caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaana sufyaanu can camri can abi lcabaasi qaala samictu cabdallaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala anahu qaal kolley mid kasta kuma joogsan karo dadkana waa dad aan soo wada aragnay calina waa ina madiini sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeynon waayo cali bnu madiini sufyaanu thawri lamuu kulmin wax kama warin camrigaas sufyaan kol hadduu sufyaan camrin yidhaahana sufyaan ibnu cuyeyna waa camr ibnu diinaar waayo waa dadkii axaadiidiisa ugu idqaanka badnaaye hadduu camar idlaaqo sufyaan horeynuu soo sheegnay abulcabaaskana waa nin kolley kuna shuhroobay marka malaa shaacirma yucrafu bishaacir laakiin nin hiqu ahaa saahib ibnu faruuq la yidhah waa nin taabiciya qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu camrin qaala liya nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigaa wuxuu igu yidhi alam ikhbar miyaan lay waramin annaka adigu taquumu leyla habeenkii inaad kacdood salaad habeenkii oo dhan weeye waa habeenka qayb ka mida maaha waa habeenkii oo dhan inaad taagan tahay ood salaad u kacdo qur-aan baanu aqriayaa oo salaada dhexdeedu qur-aankii ku dhammaynayay wa tasuuma aada soomaysaa nahaaro waa maalin kasta dee kolley ciidamo soomaya waa intii kaloo dhan taa miyaan laygu warramin ayaa rasuulka ilahi horta bal xaggiisuu ka hubsanaya waayo aabihii iyo baaba indee isagoo ka ashkatoonayo inta ayuu u yimi oo rasuulka ilaahi isagaaba arrinta soo gaadhsiiyey eh rasuulka ilaahi horta wuu weydiiyey isaga dee isaguna kolley waxa uu ku jawaabay halkan oo waaba kan inii afcalu daalika yidhi waxaana halkan sharaxa iguma sugan xadiidka in lagaba qaadanayo ana alxukma laa yenbaqii ilaa bacda tahabuti way marka haddii xukum la ridayo marka dee wax la hubsado dabadeed unbaa xukumkii uu ku habboonyay in la rido waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh warkii uu maqlay ee aynu habeenkiina salaad u taagan yahay iyo qur-aan aqrin maalintiina uu soomayo markiiba intuu taa qaatay mu odhan san maxaad u yeelaysaa iyo sanne horta waa ka isagiibuu weydiinaya arrinkaasi ma suganya kolkol baa naaqilki dhici karta inaanu warka soo wada naqlin si lagugu sheegaybaa arrintani inaanay noqon baaba dhici karta markaas deeta waxa weeyaan waa hubsasha taas oo kale oo bal matalan waa kan yidhi horta miyaan saa lai sheegin maxaa ka jira weeye arrinkaas qultu waxaan ina afcalu daalika arrinkaa waan sameeyaa qaala wuxu uhi fa innaka adigu idaa facalta haddaad samaystay daalika arrinkaas hajamat caynuk ishaadu way guraysaa oo dee markaad habeenkii oo dhan seexo weydo weliba maalintiina soom u biro weliba maalin kastaba ah macnaa khaarat weeye ama waxaaban kuma fasiraynaa dacufato dee seeharkan iyo soo jeedkan badan ayaa ishii araggeedii uu nuqsaami wanafihat nafsuka naftaaduna way daalaysaa iyaduna hawshan iyo camalkaa ma wadi doontid oo dee waxa weya weligaassaa kuma wadi kartid oo naftaadina way daalaysaayoo dee habeenkiina way soo jeedaa maalintiina cunto ma cunayso marka waxa weeyaan dhib badan baa dee fuulaysa jasad ahaan u fuulayo naftaadiina macnaa kallat weeye watacibat wayna linafsika naftaada waxaa u sugnaaday xaqan oo adiga korkaaga naftaadu xaq bay kugu leedoo inaad siisa dee wixii ay u baahnaydee ilaahayna u baneeyeyba ee wax la cuno wax la cabo seexashadii iyo bal waxyaalaha bal ay daacadaba ugu xoogaysanayso waayo haddii waxaasoo dhan laga wadadaayo marka dambe hadday dee muddo ku socoto marka dambe way fadhiisanoo daacadii way kaba tegaysaabe daacadiina ay ugu xoogaysanayso taa inaad siisid baa markaas waa liahlika xaqan ehelkaagiina markaasna bal dee haweeney baaba loo guuriyey laakiin mu ag marinba markaa aabihiina rasuulka ilaahay uba yimi waayo aabihii ayaa u tegay isagoo u guuriya haweeney saas ahaad markaasuu weydiiyoy u sheegtay inaanay dee marna maradeedaba aanu sare u qaadinba taas waayo ninkaas soom iyo salaaduun kuba jira xataa habeenkii ugu horreeyeyna haba noqoto markaasina ehelkaaguna xaq bay kugu leeyihin ehelku zawjadiibaa kaba mid ah oo dee maalan waa wixii dee iyo waxa ama dee waabay ka acamsanto hadduu markaa uu yeeshayna markii dambe waa ciddii nafaqadoodu ay saarayd oo dhan zawjada ay kaba mid ahayd iyaguna xuquuq bay leeyihiin dee tan aanad wadi karayn oonad kuma gudan karayn xaqii zawjadana laguma gudan karo xaalada caynkana markaas fasumsom macnaa waa ayaamaha awqaadda qaarkeed wa aftir afr ayaamaha qaarkoodna macnaa soomkan daa'imka soomkii kama wada joojin waa bishii wax ka soon waxna kaba afuro bal markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay dee xadiidku qaybana way noo dambeeyaanba riwaayaadka in badanna muslim iyo baaba wariyo aimada kale saddex bishuu soo gaadhay inuu bishii ka soomo halkuu maalin kasta ka soomayay isagaa yidhi may intaa in ka badan baan karayaa dee adigu ugu dambayn waxau soo gaadhay soomkii nebi daa-uud aynu soo marray xadiidkee dee intan aan ku jirnay habeenkan waa aftir afur marka hadduu dee soomo waa kaasoo wixii uu doonayay cibaadadii iyo raqbada weyn uu lahaa waa laba yimi jaanib kalena markuu ayaama afuro jasadkiisu wuxuu u baahnaa ugaba baahnaa waxyaalahan dee bal matalan waxa la cuniyo wax la cabiyo raaxadii kale ah ee uu ku wadi karayaba soomkan kalena ayaamaha kalena uu la yimi waqumkac waa awqaadda qaarkeed habeenka saacaadkiisa qaarkood dee waa sidii rasuulka ilaahi yeeli jiray salawaatullaahi wasalaamu caleyh wanamseexo waa labadii maslaxaba markaa way ku kulmayaanoo jidhkiisna waa raaxaysanayaa oo bal matalan taas dee cibaadadina waa laba imanaya ee seexo oo bal matalan waa saacaadka qaarkood dee waqtiyada qaarkoodna salaadii ukac bal xadiidka ta inooguma sugan waxa weeye oo waxa weeye dee waa umuuro in ruuxuu xaggii cibaadadii qadar uu ka kari karo oo uu ka daa'imi karo inuu cibaadadii kalaba yimaado bal taas way inooguba sugan tahay oo tashdiidkii hadhow marka dambe kaa mancinaya kaa hor joogsanaya xuquuqdii ama naftaada kugu lahayd ama ehelkaaga kugu lahaayeen ama bal dee xadiidka duruqdiisa xataa martidii iyo dayfkii uba imanayay baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuba soo dareeg ee hadhow marka dambe umuuraha ka manciyo kale inaanay dee lagaba roon yahay ama aanay habboonayne inuu laba yimaado waxaa ee masaalixdii oo dhanba uu ku wada ilaalin karo ilaahay xaqiisiina uu ku gudan karo iyo daaca wixii uu raqbo u lahaa jaanib kalena ciddii xuquuqu lahayd ay naftiisu kama beelahaydna iyagana uu ilaalinayo bal taasi waata inooguba sugan umuuro kale oo sharaxa kuba suganoo wixii xadiidka lagaba qaadanayay aana way nooguba sugantay waqtigaan yar ilaalinaya waan sidaa casharku inoogu socdeen baabu fadli man tacaara min alleyli fasalla hadaa kani baabu bayaani fadli man bal wuxuu baabaysan yahay shaksi fadligii caddayntii tacaara baraarugay ee soo toosay min alleyli habeenkii waqti kaba mida oo fasallaa tukaday ruuxa intuu habeenkii dhexdiisii ama habeenkii tooso dabadeedna markaa tukada salaad fadliga uu leeyahay ee hadduu intuu tooso kuba noqdo maaha ee waa toosay dikri buu laba yimi wuu ducaysay salaad buu tukaday bal fadliga kaasi leeyahay ayuu baabkiisaiyo xadiidka inooguba imanaysaa lafdiga tacaarana dee kolley waxaaba idhaahn adugu waa toositaanka ay laakiin la socoto sawd iyo waxaas ama hadal lalaba yimiyo iminka dee dikri la aqriyayaaba inoo soo socdo oo kale macaani kaleoo dhowrana uu soo naqlinayaayo barhkood intabahuun ay kuba fasireen in asahar atamadi ataqalub cala alfiraashi leylan maca kalaam intaba o dhan waa soo jeedka ruuxii oo bal matalan firaashka iskuba roga isagoo hadalna uu la socdo isrogitaankiisaas iyo bartaa iyo dhawaaq iyo intaba tacaari waa laydhaha macnaa waa toositaankii ruuxu toosayey ee uu bal matalan ama dikri laba imanayay salaad tukanayay fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisii yahay xadaanaa sadaqaة bnu اlfadl qaala ahbarana اlwaliidu can اlawsaaciyi qaala xadaanii cumayr bnu haani'in قال xdثnي جuناadة بن أbي أمyة qال xdثnي عباadة بن الصاmت عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal bal صدقة بن الفضل waxaan filaya sheekha bukhaarي hore inuu soo maray waxaanu kaba cabirayaa sanadka o dham xaafid baa ka cabiraya inuu wada shaam yahaye walow isagu reer marwayey malaa dee shaam uu galo sheekhadiisa markuu kaba warinayaba shaam uu galo xaggaasu ka wada raaciyey صدقة بن الفضل waana afraadiisa waxaa sanadka inooguba sugan cumayr ibnu hani la yidhaah iyo ninka ka dambeeya junaadat ibnu abi umaya la ydhaaho cumayr ibnu hani marka la eego waa nin hiqa ah waa wada reer shaam raggani dhammaanba waa reer wada shaam eh oo taabiciintii raggii marka la eego dabaqadaa zuhri iyo qataada iyo waa taabiciintii yaryarayd ee laakiin qayb baa kaba yaryar ayuu kaba mid yaho kutubta lixdaaba waa ku wada sugan yaha waa nin hiqaan leenahy ninka kasii dambeeya junaadat ibnu abi umaya bal isaga sharaxa waxay ugu sugan in suxbadiisa laysku khilaafsan yahay macnaa bacd alculamaa ayaa waxay ka dhigeen saxaabi dee bacdina saa cijri oo kale waxay dhahen waa taabici weyn oo taabici hiqaahe laakiin xaafid maxajar halkan wax sidaasa muu raacin ee kitaabkiisa taqriib wuxuu kaba dhigaa junaat ibnu abi umaya bal intuu sheego inuu suxbadiisa laysku khilaafay siduu halkan ba yidhi uu sheegana hadalkaa cijri u yihi waa taabiciyu hiqa ayu wuxuu leeyahy waxaa arrinku yahay oo xaqna uu kaba cabire in magacan laba nin ay ku kulmaan ama nin la yidhaha junaat bnu abi umaye iyo nin kale oo dee waxa wey magacan iyo magacan aabbaaba ay ku kulmaan mid waa saxaabi midna waa taabici markaa kan aan haynaa iminka waa taabicigii buu noqonayaa taabicigu wuxuu yidhi ismigii iyo dee kunyadii aabbahay ku kulmeen taabicigu wuxuu ka wariyay cubaadatu bnu abi saamito waa ninkan aan hayno kutubta lixdaaba waa ku wada suganye ama ninka saxaabigee rasuulka ilaahay kama warinaya nasaa-i unbuu kuba sugan yaho xadiid aan kan ahaynba weeye oo junaadat lsli baa la ydhaayo isagu rasuulku toosugaba warinaya waa saxaabikaasi kan isagu taabicigee cubaadat bnu abi saamid ka warinaya ninka taabiciga markaa iskhilaafku dee waa barhkooda malaa nin keliya u qaataye labay kale yihinoo ninkan aan haynaa waa nin taabiciya kutubta lixdaana inoogu wada sugan waa marka amaa kaa kale saxaabiga waa taasoo bal waa taabici baan leenahay wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man tacaara min alleyli faqaala man tacaara ruuxa toosan weeye min alleyli ay fileyl mintu waa darfiyon habeenka dhexdiisii buu soo baraarugay uu soo toosay faqaala yidhaaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir alxamdu lilaahi wasubxaana allahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah dikrigaasuu la yimi waa tahliishaas iyo dee tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo taaliisha kaba dambaysa intaasuu laba yimi riwaayaadka qaarkood oo abu nacaym ay soo saareen yuxyi wa yumiitu ziyaadadeedu ay kuba sugnaydeen bal lafdigan saxiixa inoogu sugan baan ku gaasayna intaasuu laba yimi ruwaadda bukhaari guud ahaanna alxamdu lilaahida ayaa horeyso tasbiixa ka horeyso dee inta badan subxaana allah walxamdulilah baabida iyadaa horeynayse laakiin ruwaadda bukhaari guud ahaanna culimada qaarkood bay riwaayadooda tasbiixdu horeyseen laakiin wowdu ma keento uun mudlaquljamci mooye tartiib ma faa'iidayso bal xadiidkii saxiixa muslim kuba sugnaa markii rasuulka ilah yidhaha xabu lkalaami ila allahi subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha illa wallahu akbar laa yaduruka biayihina bada'ta baa ku sugnayd waxba kuma yeelayso tad ku bilowday marka dhibaata ma jirto oo xadiidkaas ay kuba timi haddaad subxaana allahda horreysa ama alxamdulilah ama allahu akbartaas ti aad ku bilowdaaba oo tii kaleo ajrigii iyo fadligii wax kale oo isbedelaya ma jirto bukhaari laakiin riwaayaadkiisa guud ahaan xamdigaa horeeyey bal dee waanay roontayba taa habeennimo inuu ruuxu taa ilaaliye see dhibaata ma jirto haddaba ruux hadduu taa yidhaaho intaas eeg markuu soo toosay haddeeg weli ma weysaysan waa kaa u kacay dikrigaasuu laba yimi uma qaala uu yidhaaho allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf aw daca waa shaki laakiin dee ama iyaduba waa duco waa uu ducaystay adugu ay kaba mitay ducadii isagoo ilaahay dembi dhaaf weydiisay ustujiiba ducadiisa waa la aqbalaa fain tawadaa inta haddaanu ku daysan oo ruuxu intuu dikrigaa la yimi hadda hadduu kuba noqdoba dee fadligan waa leeyahay hadduu markaa ducaysan ducadiisii la aqbalayo laakiin uu kacay isagoo duca dikrigaa laba yimi ayuu kacay fain tawadaa hadduu weysaysto macnaa wasallaa dee waayo qubilad salaatu bay noo taale intuu weysaysta buu tukaday qubilat salaatu waa halkan fadli man tacara min alleyli fa sallaada cibaarada u dhigtay waa fadliga uu leeyaho hadduu kaco isagoo dikrigaa la yimi oo uu weysaysto oo uu salaad tukado iyada wuxuu noqonayaa dee ilaahayna subxaana watacaala salaada uu kaba aqbalaya waa fadli weyn weeye oo waana kooban yahay dikrigaasoo lala yimaado iyo dee bal weysadii iyo salaadii hadduu dikrigun laba yimaadana kolley ducada aqbalkeedii waa leeyahay hadduu salaadiina raaciyo weysadiina dee aqbalkan ayaa u dheeraanaya bal markaa waa fadli weyn oo ay habboon tahay ibnu badaal buu kaba soo noqonaya waa kutubta rag bukhaari raggii sharxay qolooyinkii uga horreeyey buu kaba midaya sharxiisuna maanta waa madbacaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ballan qaaday calaa lisaani nebiy waa cibaaradii ibnu badaal ruuxa dee hurdadiisa ka toosa isagoo carabkiisii dee uu ku dhawaaqayo laba imanayo towxiidkii rabbigii iyo isagoo u qiranaya nicmooyinkii uguba nicmeeyey oo kuba xamdiyaya ilaahay u tasbiixsanaya u khuduucaya takbiirtan iyo tasliimkan iyo arrintanna ay tahay dee isagoo awood iyo quwoba iska beri yeelaya taasoo kale in ilaahay ducadiisii aqbalayo haddii uu tukadana salaadiisii aqbalayo marka waxaa habboon buu leeyahay ruuxii xadiidkaasi soo gaadhay an yaqtaniba alcamala bihi wayukhlisa niyatahu lirabbih ruuxa fadligaas iyo xadiidkaa maqlay ee arkay inuu dee aanu fudaydsan inaanu dee waxa weeyaan saashane inuu u cinaayoodo uu ku dadaalo bal inuu ku camal falo isagoo rabbigiina niyadiisa u khaalis yeelaya waa hadalka uu sheekhu raximah llahu tacaala kaba soo naqlinayo ibnu badaal waa fadli weyn xadaanaa yaxya ibnu bukayrin qaala xadaana laytu can yunusa can ibni shahaabin qaala akhbaranii lhaytham bnu abi sufyaana anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu bal waqtiga kalena wixii sanadka haddee marka dambe ay noo yimaadaan baan eegi waayo waqtigiibaa aada u dhow wuxuu yidhi ninkan haytham ibn abi sinaan la yidhaahaa wuxuu maqlay abaa hurayra walxaal huwa abuu hurayra yaqusu ama yaqsusu dee kolley ruwaada bukhaarina barhkood iyagoo tadciifkii dee waa badnaaba halkan oo kale in imaka waa la kala furay uun tadciifkii baa la kala furaye tadciifkii laba yimoo yaqusu yidhi ama yaqsusu isagoo ka waramaya weeye fii qasasi oo macnaa waa mawaacidiisii waanadiisii oo macnaa majliskiisii buu fadhiya abu hurayra mawaaciddii uu ku waaninaya dadkii asxaabtiisa ahaa iyo dadkii isaga laba joogay ayaanu sheegaya markaasoo uu kaba hadlayay fii qasasiina markaan ilaaho mawaaciddii baan kuba fasirnay fii qisasiina barhkood kuba dabdiyo waa jamcu qisatin oo waxyaalihii uu dadka ugaba warramaya dee wacdi iyo dikri ahaa waqtiyadaa horena iyo in ku dambaysaybana ruuxa mudakirkee dadka waaninaya wacdiyaya dee imanka waa cidka oo kale alqaasu bay odhan jiraan alqaas waayo had iyo goorne akhbaartiisi iyo wixii uu sheegayana qisooyin iyo waxyaala waa kusoo dardarayaayo markaasoo waqtigii taabiciintii ama saxaabadii oo joogtaa magacaas alqaas oo waxa weeyaan haddii la idhaa kaana yaqusuna macnaha waa sheekaynayo waa qisoonaya maahe waa wacdiyayo dadku wacdiyi jiray baa markaa macnuu noqonaya markaynu eegno sida waqtigaas aynu eegno haddaba abu hurayra oo dee axaadiidtii badnayda waa kaa saxaabi axfadu man rawa alxadiida fii dahri suu markaa la yidhaa shaaficiiba yidhi axaadiidtaas ee dee majliskiisii uu sheegaya rasuulka ilaahi uu kaba warramayey ayaa muxuu kusoo daray hadalkanoo haytham ibnu abi sinaan baan maqlay isagoo abu hurayruu maqlay wahuwa yaqusu fii qasasi walxaal huwa abu hurayra yadkuru uu sheegayo hadal qaaday rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam macnaa qisooyinkii uu lahaa bal matalan isagoo dee ama xadiidkiisii sheegaya ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh buu hadal qaaday isagu kaba warramay markaasaa maxaa hadalkiisii isdiraad ahaan u dhacay hadalkii uu rasuulka ilaahi kaba warramaya tan oo wuxuu maqlay annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulu ina akhan lakum oo markaa abu hurayra tan lahaa haytamna waa ka maqlay abu hurayra markaa ina akhan lakum laa yaquuluun rafatha markaa waa kalaam abu hurayre oo mawquufa ayuu noqon ilaa shicirkii bal taas weeye kolley a'imadii kitaabka sharaxday barhkood oo waxa weeyaan ama qaybo waxay kuba fasireen oo imaka ina akhan lakum taas inuu qaa'ilku yahay bal matalan dain ina akhan lakum qaa'ilku yahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal xadiid marfuuca arrinkani uu yahay taas waana se dee kolley qolooyinka kitaabka sharxe cayn iyo kaba mid ahaayeen iyagu bal ay raajax yeelaan iyagu xaafid ibnu xajar wuxuu raajax yeelaya inta inay mawqufto riwaayo mucallaqa uu marka dambe soo naqlinayo taas buu laftigeeda tani ay kuba timi inuu abu hurayra tan yidhi markaa macnuhu wuxuu noqonayaa abu hurayra majliskiisii buu joogay dadkiibuu wacdeeyey wuxuu sheegayey axaadiidii buu u sheegayay dee tarkiib iyo tarhiibya xukum la sheegaya wax kastaba kulansatay rasuulka ilaahay buu hadal qaaday istidraadkaas baa deeto markaa isagoo arrintu ay tahay dee waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu sifaynayey ayuu hadal ama shicir la tiriyo rasuulka ilaahay ku tacalluqsanaa ayuu sheegay waaba kan oo wuxuu yidhi ina akhan walaal lakum idinka idiin sugnaadee dadkiibuu la hadlayaa haddii xadiidka marfuuc lagaba dhigana rasuulka ilaahay baaba dee leh markuu maqlay shicirkane bal tadaan ku soconaya laa yaquulu ma odhanayo arafatha hadal xun kuma qowlayo oo macnaa dadku haddii dee dadka iyagu gabya ee shicirka laba yimaada shicirkoodii cay ay dad caayaan iyo waxaan toosnayn iyo hasalkii iyo waxyaalaha ay soo qaadaan iyo waxaa rafadka iyo hadalkaa fuxshiga laguma tirinayo isagu ninka walaalaatiine walaalkiina saxaabigaasi wax rafathuu yimaaho maahae hadalkiisu iyo shicirkiisu waa shicir maxmuudah oo maaha dee shicirkii wixii lagu yaqaanee rafath iyo taasaha shicirkiisu maaha ee waa hadal toosan fiican oo maxmuud oo maaha wax rafatha muxuu yidhina markaa akhas yacnii wuxuu u jeedaa bidalika cabdullahi bni rawaxa hadalkaa wuxuu la jeedaana waa shicirka ninkii lahaaye saxaabiga cabdullahi bni rawaxa oo wuxuu yihi cabdullahi bni rawaxa isagoo rasuulka ilaahi sheegaya shucaradii rasuulka ilaahi saddexdayda ansaareed buu mid ka midana ahaa wa fiina rasuulu ullaahi yatluu kitaabahu idan shaqa macruufu min alfajri saadicu arana alhudaa bacda alacmaa faquluubuna bihi muuqinaatun anamaa qaala waaqicu yabiitu yujaafi janbahu can firaashihi ida istahqalat bilmushrikiina almadaajicu oo markaa kolley inta munaasabada baabu fadli man tacaara min alleyli fasalla waxa weeyaan ay u leedahay shicirkani uu leeyahay waa idasta markaa yabiitu yujaafi janbahu can firaashi hurdadiibuu ka kacayaa salaad buu uba kacayaa waana taa dadkii saalixiinta ilahay hi tatajaafa junuubahum can almadaajici oo intan bay munaasabadu tahay iyo halkay calaaqa uu kala leeyahay baabkeenna wa fiinaa waxaa dhexdayada ku sugan rasuulullaahi rasuulkii ilaahay oo yatluu aqri'aya kitaabahu kitaabkiisii aqri'aya idan shaqa marka uu dilaaco macruufun ku la yaqaano min alfajri ah waa waagi oo saadicu iftiimayo kor noqonayo iftiimayo ujeeddadu markaa waagu baryo ayaabuu kitaabkii aqriyaya dee waa kaa salaadii subax dadkii isagoo dheeraynaya kuma tukanaya waqtiga araana wuxuuna tusay alhudaa hanuunkii bacda alcama jahaalo iyo dalaalo iyo indhala-aan dabadeed buu hanuunkiina tusay fa quluubunaa quluubtayadu bihi muuqinaatun waay macnaa waxaa hanuunkee uu isagu laba yimi muuqinaatun kuwa ama waxay yaqiininayaanba fa quluubuna muuqinaatun anamaa qaala waaqicu wixii uu yidhi inuu rumoobayo oo wax waaqaca uu yahay yabiitu waa baryayaa yujaafi isagoo dheeraynaya jambahu dhinaciisa can firaashi gogashiisa ida stadqalat markay la cuslaato oo bilmushrikiina mushrikiinta almadaajicu waa jamcu madya meelaha ay jiifaan hurdadii ay macaansanayaan waa waqtigaa gelinka dambe dadka ay kuba culustay inay kacaan isagu hurdadiisiibuu kaba kacayaa rabbigiibuu xusayaa waa u tukanayaa oo wataa tatajaafa junuubahum can ilmadaajic ilaahay yidhi bal taas buu yidhi kollayna waxaan leehi munaasabada fadlu man tacaara min alleyl waa dee habeenkii in gogooshii laga kacayo waxaa loo kacayaana waa dikri ilaahay waxaa loo kacayaa waa salaadii ee fasalaadii oo markaa intan bay calaaqada ama munaasabadu ay tahay kollayna wuxuu inoo keenayaa bal arin wuxuu ihi taabacahu cuqaylun taabacahu kolley dee faacilkii waa cuqayl damiirkan baariskee damiirkan ee mafcuulka dhacay waxa weeyaan waa yuunus buu u laabmayaa waayo cuqayl waa asxaabtii ibnu shihaab ninkan ay siman yihiinna waa yuunus ulayli markaa taabacahu waxa raacay oo san kuma wariyey cuqaylun cuqayl baa raacay oo markaa muxuu cuqayl kuma wariyey san ibnu shihaab waa inuu ibnu shihaab sheekhiisu haytham ibnu abi sinaan yahay haythamna uu ka maqlay abaa hurayra waqaala zubaydiyu isaguna waa maxamed ibn lwaliid waa min kibaari asxaabi zuhri isaguna raggan buu la siman yahay isagu muxuu yidhi akhbaranii zuhriyu can saciidin walacraji saciid iyo caraj oo isku cadfintay aniga nuskhadayday kuma sugantahay walacrajo macnuhu uu noqdo subaydi inuu leeyahay akhbaranii zuhriyu can saciid walacraj can abi hureyra taa maaha arrinku saciid buu ku cadfan yahay zuhri baa labada ka warinaya marka akhbaranii zuhriyu can saciidin walacraji can abi hurayrata oo saciid iyo acraj marka halkii uu haytham ibnu abi sinaan labada hore riwaayadooda ay kuma sugnayd halkan maxaa ku sugan saciid ibnu abimusayib saciid ibnu lmusayib iyo acrajo cabdiraxmaan ibnu hurmusa oo abu hureyre kaba warinayo iyaguna waa kollayna arrinku markay noqoto haddii imika ninku ama dadkan aan ri xadiidkiisu badnayn aada uba yaryahay yahayoo sidan oo kale iskhilaaf dhaco kolkale waxay kaba dhigaan xadiidka inaan la dabdin oo kale laakiin ragga xufaada ee sheekhyada badan lahaa ee raggana la wada kulmee mukiriinta ahaa waxay ka dhigantun dadkan ama duruubdan waa ku wada wariyey una waayo zuhri waa xaafidkii waqtigiisii bal dabaqadiisii dee nin xagga xifdi ahaan kula sinaaba mama jirinba waa aad gees kalena waa nin sheekhyo badan lahaa raggana uu la wada kulmayo markaa maaha wax kale iskhilaaf asxaabtii tanna waa ku wariyey tanna waa ku wariyo abu hureyrena way ka wada warinayeen dhammaanba taasba wey bal imaka xadiidku taas buu yahay macnihiisu noocad yahay wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala sheegaya halkan oo arin uu soo yar naqlinayo oo dee faa-iid ahaan uu soo naqlinayo sababtuna ah in waxa weeye abyaadan say kuba timi cabdillahi ibni rawaaxa waa saxaabi jaliila xayaatadii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yaabuu shahiiday oo dagaalkii tabuuka waxaan ujeedaa muuta saddexdii saxaabiya quwaada ahaa mid ka mid uu ahaayo halkaasuu kuba dhintay waa xayaatadii rasuulka ilaahi baa saxaabigan ee uu noqdayba shahiid uu noqdayba wuxuu soo naqlinayaa faa'iido oo daaraqudniya ay soo saareen cikrima cabdillahi ibnu rawaaxa waa abyaadan waa qiso yaroo maliixa wuxuu ahaa in habeen buu dee gurigiisii iska joogay waa habeen haweenaydiisii baanu dhinaceeda jiifay markaasuu malaa dee markii adigu dambe dabadeed buu kacay markuu kacay ayaa dee guriga waqtigaa horena waatan jawaari iyo dee iime iyo ay jireen guryena khaadimaad kaba ah ruuxuna hadduu milkigiisa ay tahay dee milkulyamiin bal markaa taasi ay jirtay malaa adigu habeenkii dhexdiisiibuu kacayoo jaariyadiisii xaggeed buu uba kacay waa la kulmay haweeneydna adigu waxbay dareento way aragtay isagoo halkaa jiifa ama halkaa adigu jooga markii dambey ku qabsatay dee waa taasoo ma ogole markii tii kuba qabsatay ayuu diiduuhimay waxaasi waxba kama jiraan waxaa maan samayn markaasay ka dalabtay bal waaye inay ruuxa janaabaysan qur-aan ma aqriyi karee qur-aan aqri qur-aan aqri waatay tidhi markaasaa abyaadan iyo dabalaha ruuxaanta qur-aankii iyo aan shicirkii iyo malhagaa u kala soocayba abyaadan wafidaa rasuulullaahi buu yidhi markuu taa aqriyey ayaa markii daba maxay tidhi aamantu billaahi wa kadabtu basarii ilaahay waaye kaa waa kaa rumaysay ishaydu waxay sheegaysayda ishaydaa been sheegayso ishaydaa beediyo kalo bal taasoo daaraquniya baa wariyo waa abyaada marka hore soo bixitaankeed de hadalka aan rafadka ahayn bal markaan isaga ku dhaafna abyaada halka in cuqayl iyana waa taa waan sheegnay maya qoladan kale mutaabacada xadaثana abu nucmaani qaala xadaثana axmed bnu zayd can ayuba can naaficin can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma waa xadiid aynu hore u soo marray ibnu cumar ayuu inoo warinayaa laakiin dee duruqdiis iyo riwaayaadkiisii kuwa kabe ibnu cumar baa wuxuu ihi ra-aytu waxaan arkay calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam waqtiga rasuulka ilaahay kaana biyadii gacantaydaasi wuxuu kuba sugan tahay qidcata istabraqin waa qidco gobol xariira istabraq waa nooc xariirta kaba mid ah anoo adigu waa dee in waxa weeyaan ama khirqo ama taasoo maro dee xariira oo adigu xooga gobol ah iyadoo gacantayda kuba sugantunbaa manaam isku arkay weye aan ku arkay fa kaanii waxaabad moodaysay anigu laa uriidu inaanan doonayn makaanan meel meel jannati jannada kaba mida ilaa daarat iley macnaa halkii jannada ka mida jannadiina waa ku jiraaba halkii jannada ka midaan doonaba iyada ila duulaysaa iyada ayuunbaabay gaadhsiinayso ila duulaysaa wara-aytu waxaa kaloon arkay intani waa intii aynu soo marray xadiidka hore kaana itnayna si wax laba atayaani waa laba malagba ay yimaadeen oo araada ay dooneen waanay la tegeenba oo kii tusay naartii iyo dee taa uu sifeeyeyba wuxuu arkay an yadhaba bi ila naari naartii inay xaggeeda ilaba kacaan fatalaqaahumaa malakun waa markii dee ay arkayna weliba uu yihi dad baa aan garanayaaban kuba arkay malag baa kaadana ka horyimo faqaala wuxuu yidhi lam turac adiga laguma argagax gelinayo ujeedada dadka naarta kama matid khalliya canhu war ka daayo iska sii daayo faraha ka qaada taas buu yidhi xadiidku way noo socdaa faqasat way warantay xafsatu xafsa cala nabiyi sala allahu calayh wasalam ixdaa ruyaaya waa tan dambe ee aa naartii inuu arkay oo la tusay walow dee markaa lagu yidhi adigu waxa weeyaan wax cabsi iyo khoof korkaagama ahanin laguba yidhi taasay ugaba warantay horeynuu soo maray intaasun faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nicma rajulu cabdullaahi low kaana yusalii min alleyl macnaha wuu ammaanay oo dee kolley waana nin dhallinyaru aha masjidkuu seexanayay camalkiisa ama acmaasha waa la wada imanayeyba wax dee malaa nooc baraarujin bay ahayd sidaynu soo maray lagu baraarujinaya salaada habeennimo haddaba cabdullaahi waa nin fiican oo wanaagsan low kaana hadduu ahaan laa yusalii min alleyl waaye hadduu yahay midee tukada habeenkii oo oo arrinkan baa ahayd kole du masjidkiina seexdo bal waa baraarujin isaga taa lagu baraarujinayo insan hore usoo sheegnay fa kaana cabdullaahi wuxuu radia allahu canhu yusalii min alleyl habeenkii mid tukado ma seexan jirin habeenka intiisa badan ee in badanoo habeen ka mida waxa ka seexdee salaad buu u taagnaan jiray weli xadiid ibni cumar baan wadnaa waa xadiid ibni cumar wakaanuu waxay ahaan dadku waa saxaabadii laa yazaaluuna kuwa aan kama suulin oon dayn yaqusuuna inay warramayaan cala nabiyi nebiga sala allahu caleyh wasalam aruya ruyo ay ugaba warramayaan annaha fi leylati asaabicati min alcashri alawaakhiri macnaha waa habeenka leylatulqadrigu axaadiisteedu way inoo dambaysaaye habeenka toddobaad ee tobanka dambe inay kaba mid tahay inay taa kuba waramayaan waxa weeyaan taasoo macnaha waxa weeye dad kala duwan baa rasuulkii ilaahay intay manaam ku arkeen leylatulqadrigu inuu kaa yahay ayay u yimaadeen oo yidhahan saasaanu aragna oonu manaam kuba aragnay waa tobankaa dambe inay kaba mid tahay ama toddoba dambe inay kaba mid tahay taas bun faqaala nabiyu sala allahu alay slam bal lafkanaa fi leylati asaabicati min alcashri alawaakhir xadiidka wuu inoo keeni doonaa kolley laba meelood buu ku keeni doonaayo meeliyadu waa kitaabka aakhirkiisaba laakiin marka fadliga leylatulqadri oo dee halka axaadiiana markaa iyo axaadiidii kale lamidka ahayd bo sheekhuu kuba soo arooriyey waa kitaab siyam aakhirkiisa ama dabadiun ayaa aan ku arki doonaayo labadaa meeloodba kumay sugnayn fi leylati saabicati waa fi sabci alawaakhiri unbaaba kuba sugnayd habeenka toddobaad may ahayn xaafid ibnu xajarna halkan xadiidka halkaas u dibdhigo umuu sharxin markuu halkaa gaadhayna lafdigan saabicadee riwaayo kaloo nin inuu arkay uu axmed kaba soo naqliyay walaal muslimna kuba sugantay inuu nin arkay habeenka toddobaad ama dee inay tahay oo uu rasuulka ilaahay san yidhi mooyaane laakiin xadiidkan muu keenin walow dee matigiisa ay kuba sugantay kolley shuraaxdee aanu laabmayna waayo lafdigaa dambe fi lcashri alawaakhir iyo fi sabci alawaakhir iyo wax inoo dambeeya ee fi leylati saabica kolley imika ma xusuusni intii sharaxeedii waa wixii ii dhawaayay dee aan kitaab ahaan kuba hayay waa kan xaafido dee waaban haynaa caynikiisa oo cumdatulqaari iyo qustulaanikiisa irshaadu saari iyo birmaawikiisa allaamicu sabiix laydhaa iyo marka la eego isagu waxaan filayaa intan waa ka boodboodsanaaba masaabiixu jaamicu dimaamiini iyo bal matalan kuwaasoo dhan iyo ka isaguna ibnu mulaqin ee tawdiix laba idhaaho intuna lafdigan lafdiga saabixa kuma sugnaya laakiin mid qabtay aslan maba jirin bal waxaan leenahay xadiid baa jira uun axmed iyo markaa muslim iyo ay wariyeenoo nin inuu arkay inay habeenkaa toddobaatoo bal toddobiyo labaatankii laguma fasiray rasuulka ilaahayna tobankaa dambe iyo witrigiisa ka eega uu yidhi laakiin xadiidkan imankaan hayno riwaayaadkiisa inoo dambeeya bal waxa weeye halkan aan leeyahay xaafid uu sharxina waa halka fadluleylat alqadri ama meesha dambayse kitaabka akhirkiisa sharaxiisa ma hubsan ee waxa ay tahay inay toddobada dambe uun inay dadku arkeen ama tobanka dambe inay kuba jirto khaasatan toddobada dambe riwaayaad kuba yimaadeen fi sabci alawaakhir faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi araa waxaan arkaa ru'yaakum ru'yooyinkiinii qad tawaada'at inay iswaafaqday fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe iskuba waafaqday oo ujeeddadu ru'yooyinkii iyo manaamyadii la arkay inay tobanka dambe inay laylatulqadrigiyo ay isku waafaqeen baan arkaa faman ruuxi kaana hadee mutaxariyan mid u qastayoo doonaya habeenkaa inuu waafaqo doonaya saa daraaddeed cibaado iyo daaco habeenkaa ku noolaynaya si uu habeenkaa u waafaqo fadligiisana u helo falyataxaraa ha qoosta habeenkaas min alcashri alawaakhiri tobankaa dambe bal kolley fadliga laylatulqadriyo umuurahaasi waa waxa inoo dambeeya haddii aan la idhaaho dee wuxuu u soo arooriyey iyadna waa habeen salaad la tukaniyo taas bal fadligeed waana loo kacayaa salaadii habeennimo umuurahaasunbuu soo arooriyee ama umuuraha kale hadday tahay ru'yada iyo wixii kuba tacalluqsan taas inoo dambaysa dee ru'yaduna markay noqoto waaba kasta kitaabkaba kuba dambaysa rasuulka ilaahay inay dee nubuwadii kaba mid ahayd iyo ama nubuwadii kaba ahayd mubashiraadka uun mooye uu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jus ajzaadii nubuwada inay ka mid tahayno axaadiidta macnaheedu waa inoo dambeeyaane waxaa inooguba sugan bal haddii aanay xukum sharciga khilaafaysaa jirin wax sharci oo ay khilaafaysa aanay jirin dee bal markaa istinaaskii iyo waheshigii la wahashanaya amba bal maalan taas oo kale iyada la qaadanayo bal umuuro wixii aan dee shariico aani kaba hor imanayn xukumna lagama qaadanayo oo lagama ratibayo haddii wax shariicadii ka duwan ay kuba timaadana lama qaadanaye bal wixii aan taa ahayn bal maalan dee laguma tirinayo mubashiraadka inayiin ahamiyada iyo mansilada ay leedahay way nooguba sugantah kitaab dhanna sheekhu waa u dhigtaa oo kitaabu tacbiir laba yidhaho kitaabka qaybihiisa dambe kuba imanaya bal taaba weeye bal lafdigan asaabiica waxaan leenahay kolley se riwaayaadka dee asabci alawaakhir iyo umuurahaasa inooguba sugnayd halkan laakiin waa tan dhacday halkan waxaa inoo bilaabmaya haddii la yidhaha sunayaashii bal in salaadii subax sunnihii kaba horreeyey lix baab buu kaba dhigtay laakiin waxaa dhacay lixdii baab saddex baab marka uu dhigtay sheekhu saddex baabna ay dambeeyaan waa sunnaha subax iyo waxyaalo kuba tacalluqsanaaye inuu soo dhexgeliyey salaadan baab kolley cunwaankiisu yahay oo uu baab soo dhex galay aw maa jaa fi tadawuci maala maala kolley nusqooyinka mutuunta iyo sharaxyada kale o dhan sidaasaa ku sugan xaafid maxajar kitaabkiisa markaa waxaa arqaamtiina sidaasay kala tahay laakiin kitaabkeena ahayna markii saddex baab laynoo dhigtay arqaam kaloontii ahayn oo baabkaasi lahayd soo horreysay arqaamtiina waa la dibdhigayoo bal casharka dambe inoo noqon doontaa laakiin kolley waxaan eegnaa si arqaamtii iyadoo axaadiidii wada socodkaan u wada sharaxno in labada dhinac baan mid baan dhexda ma saar sharaxa kuma socon doono waxaan ku socon doonaa si aan raqmiyadu iigu hagaagayaan si aan xadiidkii arqaamtiisina ay u wada markaa sugnaanayso oo iyadoo bal matalan aan hayno halkan ay noo joogto baabkii kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan ayaa kii ku xigay imika haddaan fatxi raaco kun iyo boqol iyo sideed iyo lixdan buu noqonayaa lix xadiid oo dhan baa meeshii kaba baxaya lixa xadiidna way dhamay haddaan waa lagu noqonayaa laakiin kolley habeenka dambe waa ku talagelaysaane waan ka boodi doonaayo axaadiidna waan isla doon marka waxaan tartiibta kitaabku leeyahay ayaan kuma socon doonaa wixii intaa dheerna habeenkaasaan kaba hadli doonaa ee waxaa inoo bilaabmaya in kolley sunnihii subaxa iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa wallah subxana wa tacala aclam